إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana duurnimadan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo ka soo goostay maamulka hirshabeelle ayay soo bandhigtay walaayadda islaamiga ah ee hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fuliyey weeraro qaarkood ciidamada etoobiya ka dhan yihiin nadwadiin ah oo looga hadlayay doorashada madaxtinimada dowladda federaalk ayaa lagu qabtay degmada saako ee walaayadda jubbooyinka dowladda federaalk ayaa sheegtay in bandow ay ku soo rogtay magaalada muqdisho xilli lagu wado in birito doorasho ay ka dhacdo waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalkii magaalada dhuusamareeb ku dhex maray ciidamada suufiyada iyo kuwa dowladda federaalka ah shan iyo toban askari ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen qarax ka dhacay waddanka bakistan inta waa qodobadii war ku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku dhowaad labaatan askari oo ka soo goostay maamulka hirshabeelle ayay soo bandhigtay walaayadda islaamiga ee hiiraan maxamed ciise ayaa ka warramaya deegaan hoostaga degmada maxaas ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa lagu soo bandhigay labaatan askari oo kasoo goostay maamulka hirshabeelle askartaan ayaa ka warramay sida loogu soo dhoweeyey wilaayaadka iyo dhibaatooyinka ay la kulmi jireen bashaar axmed nuur waa laysoo dhoweeyey si wanaagsanaa laysoo dhoweeyey waxaa dira ku didan dhibaatahon la kulmay ma jiraan haba yaraata dadka duurka jira ha la yimaado nabadda ha la qaato guryahooda nabad ha ku joogaano waxaa hadaba ku dida ummadda loo sheegaane ben waayo annagaa la dhahay dhibaataa la kulmaysin maa ka joogtin wax dhibana lama kulmin ilaahayna lama tusin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa isku soo dhiiba askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo si wacan loogu soo dhoweeyey wilaayaadka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fuliyey weeraro qaarkood ciidamada etoobiya ka dhan yihiin xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka haddii aynu ka horreyno magaalada caasimadda ah ee muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bartilmaameedsaday goob ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaas ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii qayilayey inta la xaqiijiyey qaraxan oo ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada dharkeenley waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale dhanka gobolka bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen kolyo tirsan xabashada ciidamada ethoobiya kuwaas oo dhowr maalin ka hor ka baxay degmada waajid waxayna xala ku hakadeen meel u dhexaysa magaalada buurdhuxulle iyo deegaanka washaaqda waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday tafaasiil dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu laegyahay ciidamada xabashada ethoobiya dhanka gobolka gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shalay weerar dhabagala u dhigeen kolooyin ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya ciidamadan kabiinka loo dhigay ayaa ka soo baxay degmada luuq waxayna ku sii jeedeen dhanka doolow weerarka ayaana qabsaday xilli ay marayeen duleedka degmada luuq ciidamada etoobiyaanka oo inta badan ku go'doonsan xeryaha ay kaga sugan yihiin gobollada ay kusoo duuleen ayaa markay isku dayaan inay dhaqdhaqaqyo sameeyaan waxay la kulmaan weeraro toos ah iyo qaraxyo uga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada dhexe guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa burundi kolonyada la beegsaday ayaa maraya duleedka degmada balcad waxaana burundeyska soo gaaray khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas uga dhintay hal askari halka sidoo kalena ay uga dhaawacmeen saddex kale ugu dambayntiina ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la weeraray ayaa wuxuu ku yaalaa deegaanka beri reeh ee dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose nadwadiini ah oo looga hadlayay doorashada madaxtinimada dowladda federaalka ayaa lagu qabtay degmada saako ee walaayadda jubbooyinka sida warkan uu ku faahfaahinaya maxamed mudde axmed abo muslim nadwadan oo ay qabteen culummo iyo salaadiin ayaa waxaa goobjoog ka ahaa boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid xaafadaha degmada saako nabadoon cabdulaahi ansaari ayaa waxa uu ka hadlay nidaamka ay ku dhisan tahay dowladda federaalka ee ah dimuqraadiyada wuxuuna yidhi dimuqraadiyadu horta sideeda waa kelmad laatiin ahoo la isu keenay waxayna asal ka turjumaysaa qofku inuusan waxba ahaanin wax uu aaminsan yahay qofka inayna jirin saasay ka turjumaysaa dimuqraadiyadu waa afkaar dadkan bini aadanka ah loogu talagalay sinaba waxbaba inaysan aaminin diin dhaqan caado waxba inaysan dadka aaminin baa loogu talagalay nabadoonka ayaa sheegay in nidaamka ay ku dhaqanto dowladda federaalka uu xambaarsan yahay fasaad badan wuxuuna ku baaqay in soomaalidu la dagaalanto magaaladan camiran iyo masaajidan iyo duruustan iyo culimmadan waxaan la afuufayo waxaad qof walba xasuusnaataa waxaan ku hergelayna waa rag dhiiggiis ma tahay mase ma ah waxaa loo baahan yahaa marka inaan inta baraarugno dareensanaano meeshay wuxuu naga jiraan inaan geeriyoonno iyo inaan guusha wada taabno oo aan jahaad wadan galnoon ruuxna naga gaabin gurmadkiiyo colaadan wadnana uunka wada gaarto iyo inaan gumowno oon kurteen madaxa hoos geyno gabdhaheenna qaalka amxaar guriga loo geeyo labadaas gadood bay tahay oo gulufka heenseeya buu yidhi nadwada ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf caawo ayaadna ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada insha allah dowladda federaalka ayaa waxay sheegtay in bandow ay ku soo rogtay magaalada muqdisho xilli lagu wado in berito ay dhacdo doorashada madaxweynenimada dowladda federaalka ah afhayeen u hadlay biliiska oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in magaalada ay bandow ka dhigeen islamarkaasna wax dhaqdhaqaaqa aanu jirin marka habeenkii fiidkii la gaaro waxaan rabnaa bulshada soomaliya inaan la wadaagno laga bilaabo afar iyo tobanka bisha shanaad labada kun labaiyo labaatanka abaar saddex saac habeennimo oo habeenkii sabtida isla caawa ah waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta dadka iyo mootooyinka kala duwan ayadoo loogu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aadayo waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha shanaad labada kun labaiyo labaatanka abaaro labaiyo tobanka subaxnimo oo ah maalinka isniinta subaxii labaiyo tobanka biliiska ayaa tilaabadan waxa ay qaadeen xilli lagala wareegay sugitaanka amniga goobta doorashada sida aawadeedna iyagoo ismuujinaya ayay sheegeen in aanay jirin cid dhaqdhaqaaqi karta oo magaalada ku dhex socon karta ama gaadiid ku dhex wada karta xilliga habeenkii ah dhinaca kale waxaa sii xoogaysanaya loolanka u dhexeeya murashaxiinta mid waliba uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo dowladda federaalka ah nimankan ayaa ku kastoo ayaga ka mid a wuxuu u xusul duubayaa sida uu kursiga madaxweynenimada ugu fadhiisa lahaa dadka tartamaya waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo haddii tiisu soconayso aan doorashaba dhacdeen sidoo kale murashaxiinta waxaa ka mid a madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ah sida shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale ka mid ah madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danni iyadoo sidoo kale ay jiraan xubno kale oo badan oo murashaxiin ah berito ayaa lagu wadaa in tahandhada fasyooni ay doorashadu ka dhacdo waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii magaalada dhuusmareeb ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa suufiyada mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya maalinimadii shalay waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ka dhacay dagaal culus oo dhex maray ciidamada kooxda suufiyada iyo kuwa dowladda federaalka magaalada ayaa kolkii hore waxaa soo wararay askar badan oo ka tirsan kooxda suufiyada kuwaas oo ka yimid dhanka iyo deegaanka buhul oo ka tirsan isla gobolka galgaduud dagaalkan oo ahaa mid qaatay saacado badan ayaa la isku adeegsaday hubka culculus iyo midka fudfudud waxaana ka dhashay khasaarooyin badan oo soo gaaray dhinacyada dagaalamaye iyo qaar ka mid ah dadka deggan magaalada muuqaalo laga soo duubay dagaalka ayaa lagu arkayay baraha internetka kuwaas oo muujinaya inta uu la-egyahay muddo saacado ah oo ka soo wareegatay markii uu bilowday dagaalka kadib waxaa dhinacyada dagaalamaya mid weliba ku adkaatay xaaladda waxayna dalbadeen gurmad ka kala socdo laba dhinac ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug waxay gurmad ka dalbadeen magaalada guriceel halkaas oo ay uga yimaadeen ciidamo kale ah boolis iyo kuwa loo bixiyey magaca shimbirka gorgorka loo yaqaan ee uu soo tababaray turkiga halka kuwa suufiyada ay gurmad ciidan ka dalbadeen deegaanka bohol ay waagii hore kasoo duulaan tagaan kadib markii uu waqti kooban sii socday dagaalka ayaa waxaa laga taagroonaaday kooxda suufiyada kuwaasoo ugu dambayntii iyagoo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wata iskaga baxay magaalada guud ahaan markii la eego khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo askarta iyo saraakiisha ku dhimatay waa mid aad u badan hase ahaatee waxaa magacyadooda iyo sawiradooda la baahiyey dad yar oo la sheegay inay ku dhinteen dagaalka dadkaas waxaa ka mid ah askari magaciisa lagu sheegay cabduqaadir allamagan oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee wasiirka waxbarashada maamulka galmudug iyo cabdalla jaamac indhomo leh oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada kooxda suufiyada iyadoo ay jiraan dad kale oo sawiradooda la baahiyey hase ahaatee aan magacyadooda la raacin kuwaasoo u badan saraakiil ciidan dhanka kale marka la eego khasaaraha soo gaaray shacabka magaalada waxaa jira tiro madaafiic ah oo ku dhacday xaafado ka tirsan dhuusamareeb kuwaasoo ay waxyeello ka soo gaartay dadka shacabka ah sidoo kalena guryo fara badan ay ku burbureen marka la eego dadka ka hadlay dagaalkan dhanka dowladda federaalka waxaa hadlay cumar daa'uud oo ka mid ah saraakiisha ciidanka madaxtooyada galmudug kana mid ahaa saraakiishii dhinacooda uga jirtay dagaalka wuxuuna sheegay inay magaalada ka saareen kooxdii suufiyada ee soo weeraray isagoo hadalkiisa ku sii daray in sidoo kale ay tiro maxaabiis ah oo ka tirsan suufiyada gacanta ku hayaan dhanka kooxda suufiyada weli ma arag wax ka hadlay dagaalka dhex maray iyaga iyo kuwa dowladda federaalka ciidamada kooxda suufiyada ayaa kol hore sidan oo kale soo weeraray magaalada guriceel iyagoo dagaal culus la galay askarta dowladda federaalka kaasoo ahaa dagaal ka xoogan kii ay shalay soo qaadeen waxaana muuqatay in maamulka galmudug ee xoogga lagu geeyey dhuusamareeb uu u taag la'yahay kooxda suufiyada oo laf dhungasha ku noqday tan iyo markii farmaajo iyo xasan cali khayre ay qora caaradiisa ku geeyeen magaalada dhuusamareeb
halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan shan iyo toban askari ayaa dhimashada dhaawac waxay ku noqdeen qarax ka dhacay waddanka bakistan warar ka imaanaya dalka bakistan waxa ay sheegayaan in qarax culus uu ka dhacay magaalada karaaji ee waddankaas ugu yaraantii laba askari ayaa ku naf waayey qaraxa halka ay ku dhaawacmeen saddex iyo toban kale kuwa oo la dhigay goobo caafimaad oo magaalada ku yaala booliiska xukuumadda bakistan waxa uu sheegay in kooxa aanay garanaynin ay mina ku aaseen mid ka mid ah waddooyinka magaalada islamarkaana ay qaraxday xilli halkaa uu marayay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda bakistan marar badan waxaa dalka bakistan ka dhacay qaraxyo noocan oo kale ah kuwaas oo lagu beegsaday askar ka tirsan xukuumadda bakistan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa